bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabtiyaha taariikhdu ay ku aastaysan tahay shan iyo labaatanka bisha juun sannadda labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa gacanta kusoo dhigay habeennimadii xalay gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa iyo sidoo kale hub ay sheegeen in gurigiisuu ku qarinayay mid ka mid a dadka ku dhaqan degmada warta nabadda ee gobolka banaadir afhayeenka wasaaradda amniga ee xukuumadda soomaaliya oo kadib soo bandhigitaankaasi warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in hubkan iyo shaqsigii wadayba gacanta ay kusoo dhigeen ciidamada ammaanka iyadoona sidoo kale howlgalka lagu soo qabtay gaarigan walxaha qarxa laga soo buuxiyey ay kusoo aadayso xilli habeennimadii xalay qaybo ka mid a magaalada muqdisho laga maqlayay jug culus taas oo u muuqanaysa hoobiyaal lagu garaacaya qaybo ka mid a caasimadda soomaaliya meelaha ay tirada hoobiyaasha ku dhaceenna waxaa ka mid ah isgoysta debka nawaaxiga isgoyska kilomitr for iyo qaybo kaloo ka mid ah oo ay ka mid tahay wasaaradda hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda soomaaliya waxaana la sheegay inaysan cidna wax ku noqon marka laga reebo laba ruux oo ku dhaawacantay midkii kusoo dhacay nawaaxiga isgoyska kilomitr for ee gobolka banaadir waa kan afhayeenka wasaaradda amniga oo sharaxaya howlgalkan iyo waxyaabihii ciidamada ammaanka ay kusoo qabteen habeennimadii xalay
bismillahi raxmaan raxiim caawa sidaad maqlaysanba waxaa la maqlaya dhawaqyo dhawaqyadaas oo lagu cabsi gelinayay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka gobolka banaadir dhawaqyadaasi markii hore dadku siyaabo badan bu qaateen laakiin waxay xaqiijiyeen laamaha amnigu in wixii dhawaqyadii ay maqlayeen ay ahayd baaruud oo baca baaruud ay soo geliyeen dabadiidkii oo ay dadka ay ku baqdin gelinaayeen oo ay dhigeen meelaha qaar ee degmooyin gobolka banaadir marka wax dhib ay geysteen ay jiraan islamarkiina waxay bilaabeen ciidanku inay baadgoob u galaan ciddii ka dambeysay iyo iyo howlgalle amniga lagu xaqiijinaayo waxaa la qabtay baabuur siday qarah baabuurkaas oo noociisa waa karib baabuurkaasi waxaa ku rarnaa waxyaabaha qarxo oo aada u fara badan ayaa saarnaa oo ay ku jiraan madaxyada oo ama waxaan ku dhahay daasuukiyaasha ay ku jiraan madaxyahooda ama gumacyadooda ay ku jiraan ay u adeegsanayaan inay qarax ay ku sameeyaan iyo welibana fursooyinkan yararka ah ee hawada ah ee qarax xoojiyo iyo waxyaabo fara badan oo qaraxa loo isticmaalo ay ka buuxeen baabuurkaas gaaribka ah waxaa lagu qabtay degmada warta nabadda gaar ahaan xaafadda general daawud sidoo kaleeto howlgalkii lasii waday oo laamaha ammaanka ay sii wadeen ayay ku tageen suuqa xoolaha gaar ahaan degmada yakshi xaafadda tokyo waxay soo qabteen sidoo kaleeto ilaa iyo shan qori oo ah qoryahan ark forty sevenka ah iyo isugu jiro iyo qoryahan kaleeto sidoo kaleeto m sixteenka loo qoriga loo yaqaano iyo rasaas aada u fara badan oo noocyo fara badan leh sida rasaasta oo arkaha iyo midda bastooladaha iyo sidoo kaleeto ulka waaweyn rasaastooda sidoo kaleeto ayaa laga soo qabtay waxaan lagu soo qabtay ninkii markaasi guriga ku qarinayay howlgalkan ciidamada ammaanka ee soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aaday waqti yar kadib markii magaalada u gelgelay dhawaaq u muuqanayay mid magaalada qaybo ka mida laga soo tuuraya tiro madaafiicar taasoo ku dhacaysa qaybo kaloo ka mid a gudaha caasimadda soomaaliya waxaana muddo saacadaha xirmi isu socodka dadka iyo gaadiidka ee gudaha caasimadda soomaaliya cabsi la xiriirta waxyeelo ka dhasha duqaymo ka soconaya magaalada ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa inta badani ka sameeya howlgallo amniga lagu xaqiijinaya qaybo ka mida gudaha caasimadda soomaaliya ee muqdisho wararka ka imaanaya waddanka koonfur africa ayaa waxa ay sheegayaan in dhac iyo boob loo geystay dukaamo ay leeyihiin ganacsato soomaali ah oo qayb ka ah dad ajaanib ah oo lagu boobay meel ku dhow caasimadda dalkaasi waxaana magaalada britoria iyo tuulooyin hoos yimaada la sheegay in waxyeelo loo geystay dadka sidoo kalena la boobay hantidoodii ku dhowaad toban ruux oo soomaaliha ayaa qayb ka ah dadka ku dhaawacmay dhacdadan ayay inkastoo aysan jirin cid waxyeelo ay kasoo gaarto oo dhimasho ah marka laga reebo boobka hantidii dadkaasi oo ay qaateen dad la sheegay inay ka gaduudsan yihiin ka qaadista xilka guddoomiyihii magaaladaasi britoria dowladda koonfur africa ayaan weli ka hadlin dhacdadan lagu dhibaateeyey dadka soomaaliyeed iyo sidoo kale kuwa ajaaniibta ah oo inta badani marka ay dowladda ku kacaan shacabkaasi waxyeello u geyso dadka ajaaniibta ah iyo ganacsigooda koonfur africa ayaana meel qayb ka ah goobaha sida aadka loogu dhibaateeyo dadkaas soomaaliyeed halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer sida ay tabisay warbaahinta gudaha waddanka kenya rag la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab ayaa waxaa la sheegay inay burburiyeen anteeno la sheegay inay ahayd mid isgaarsiin oo ku taalay tuulo ku taala gudaha waddankaasi kenya raggaasi loo tuhunsan yahay inay yihiin shabaab ayaa sidoo kale waxaa la sheegay inay burburiyeen goob biyo dhalisa oo ku taala goobtaasi oo lagu magacaabo deegaanka damasle ee dhanka kenya dhacdadaasi ka dhacday ayaa waxaa la sheegay inay ahayd mid timida maalintii shalay gelinkii dambe sidoo kalena warar xog ah oo la helaya ayaa waxa ay sheegayaan in subaxnimadii hore la arkayay saddex iyo toban gaari oo waaweyn kuwaasoo sidii dabli hubaysan waxayna kusii jeedeen dhinaca iyo deegaanka ceelcadda ee gobolka gado ceelcadda ayaa aheeday halkii ay shabaab ku weerareen ciidamo ka tirsan kuwa kenya oo waxyeele ay ka soo gaartay weerarkaasi waxaana ku geeriyooday tiro ka tirsan ciidamada kenya ee qaybta ka howlgalka midowda afrika ee amisom haatan ayaa waxaa la sheegayaa dableydan sidoo kale ilwareedyo sida ay sheegayaan inay kusii jeedeen xerooyin horlaho ka tirsan deegaanka ceelwaaq oo la sheegay inay ku jiraan ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ee amisom ilawareedyo kala duwan ayaa sidoo kale waxa ay tilmaamayaan inay kusii jeedeen fariisimo ay leeyihiin ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya laba maalmood ka hor magaaladaasi waxaa ka dhacay duqaymo ay geysteen diyaaradaha kenya waxaana ku geerootay ilaa iyo afar carruur ah waxaana dabadeed xigay dibadbaxyo ay dadka halkaasi ku dhaqan dhigayeen kuwaasoo ay ku diidan yihiin duqaymaha iyo sidoo kale waxyeelada inta badan ee soo gaaraysa dadka rayidka ah dowladda kenya diyaaradaheeda ayaa fuliyey duqaymo aan loo meeldayin oo inta badan lagu waxyeeleeyo bulshada ku dhaqan deegaanada ay markaasi ka dhacayaan duqaymahaasi madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhoweeyey xilka qaadista ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarka uu usoo gudbiyey ee ku salaysnayd laba wasaaradood oo ka tirsan xukuumaddiisa xubnaha xilalka laga qaaday ayaa waxay kala ahaayeen marwe qadre bashiir cali oo helay wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare iyo sidoo kale marwe xaawo xasan maxamed oo ahayd wasiirka caafimaadka xukuumadda soomaaliya waxaana sidoo kale uu madaxweynaha magacaabista labada wasiir ee cusub uu soo dhoweeyey ee xilalkaasi loo magacaabay wasiirada la magacaabay ayaa waxa ay kala yihiin doctor cabduqaadir cabdi xaashi oo noqonaya wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo sidoo kale mudane maxamed xaaji cabdinuur oo noqonaya wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya aqbalaadda xilka qaadista iyo sidoo kale magacaabista xubnahan golaha wasiirada ka tirsan ayaana ka dhigan ayaa ka dhigaysa in maanta oo ay taariikhdu tahay waa shan iyo labaatanka bishan ay si toos u hirgashay ayadoona shaqooyinkaasi ay la wareegi doonaan wasiiradii loo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaana waxa uu ku tilmaamay arrintan mid gogasha u xaarayso geedi socodka nabadda ee la doonaya in dalkan laga hirgeliyo balse dhinaca kale dad si aad ah ugu hanweyn siyaasadda soomaaliya ayaa qaba arrintan inay tahay mid lagu dulminayo xuquuqdii ay lahaayeen haweenka soomaaliyeed maadaama wasaaradaha xilalka laga qaada ay yihiin kuwo haween ah loo baanataa beddelkeeda in lagu beddelo dumar kale taasoo haatan meesha ka saaraysa awood qaybsigii dowladda ee hanaankii loo qoondeeyey haweenka soomaaliyeed ee ahaa boqolkiiba soddon inay ka helaan dhinaca waxqaybsiga dawliga ugu dambeynna magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa maanta waxaa laga dareemayaa diyaargarowga ku aadan dabaaldega lix iyo labaatanka juun oo caawa ku astaysan iyadoona ay ku astaysan tahay ama ku beegan tahay maalintii gudaha dalka soomaaliya laga taagay calan ay leedahay soomaaliya waxaana arrintan ay ka dhigan tahay in haatan la galay isbuucii xorriyadda walow aan si aad ah loo buunbuunin maalmaha xorriyadda sanadkan oo ka beddelan sanadihii hore oo si aada loosii buunbuuni jiray waxaana ka hadli jiray madaxda dowladda iyo sidoo kale kuwa gobolka banaadir inkastoo haatan aysan hay jirin cid soo hadal qaadayso hanaanka ku aadan xuska maalmaha xorriyadda ee dalka soomaaliya maamulka gobolka banaadir iyo madaxda dowladda soomaaliya ayaana toddobaadkan iyo sidoo kale toddobaadyadii lasoo dhaafay waxay u muuqanayeen kuwa ku daalay kahadlista arrimaha siyaasadda iyo isbeddelka laba kun lix iyo toban taasoo meesha ka saartay ogaanshaha maalmaha xorriyadda ee la doonayay in loo diyaariyo mansab ku habboon iyo dabaaldegyo lagu weynaynayo maalmahani warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiga wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhegaysanaya waa naga intaa waxaan idiin akrinaya warka anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo inta aan warkan warka xiga dib ugu kulmayno toddobaadka dambena sidaa ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu